فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo joojisay duulimaadyadii ka bixi jiray iyo kuwii ka imaan jiray magaalooyinka kismaayo dhoobley baardheere iyo degmooyinka kale oo uu ka taliyo maamulka la baxay jubbaland maxay tahay saamaynta ay arrintan ku yeelatay dadkii safarka ku bixi jiray magaalooyinkaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada aan dhuuxa wareysiyada idinkugu hayno caawa waxaa kaloo ka mid ah in ka badan laba boqol arday oo ka qalin jebisay mu'asasada tacliimiga ee al-utruja faraceeda kunye barrow oo xaflad heer sare ah loo qabtay warbixin ayaad ku maqli doontaan barnaamijka qodobadiisa waxaa kaloo ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo ka hadlay arrin halis ah oo ka hor istaagaysa in qofka dhibanaha ah loo gurmado maxaa ka jira in dowladda federaalka ay arrintaas sababteeda leedahay waxaad uga bogan doontaan dareenka dadweynaha waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waxaa barnaamijka caawa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed ciise waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan beder iyo cabdifataax faarax waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka sidaad ugu barateen waxaan ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeediya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay ciidamada maamulka saynad yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay marinka khaze ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab rayd ah kana kooban dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan meelaha ay ciidanka yuhuudda duqeymaha ka fuliyeen saacadii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah xarunta kooxda gurmadka degdega ay ku leeyihiin xaafadda daraje dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku baxay qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka halkee dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwa kale aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeen middaa lamida ay ka geysteen magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana ku sheeday duqeyntaasi bahalnimada ah dad badan oo shacab barakacyaal ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale dhanka kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weerar aad u xoogan ku qaadeen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ka koobnaa ilaa iyo labiyo toban canaasir kuwaasoo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaala galbeedka magaalada beyt xanuun weerarkan oo kublowday qarxyo waaweyn ayaana waxaa khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada soo duulayaasha yuhuudda khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax ka dhacay warshad lagu farsameeyo warxaa qarxa oo ku taala dalka turkiga labiyo toban qof ayaa ku dhimatay halka afar ruuxna ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay warshad lagu farsameeyo walxaa qarxa oo ku taala waqooyi galbeed dalka turkiga wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay bilaabeen baaritaano la xidhiidha dhacdadaasi guddoomiyaha gobolka uu ka dhacay qaraxa ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in qaraxani uu dhacay siddeedii iyo bar subaxnimo uuna ka dhashay cilad farsamo isagoona xaqiijiyey dhaawaca afar ruux warshada uu qaraxa ka dhaca ayaan ahayd mid lagu farsameeya rasaasta iyo walxaa qarxa oo ay adeegsadaan ciidamada amniga muuqalo laga soo duubay goobta ayaana waxaa laga dheehan karaa holac iyo qiic ka baxaya warshada kadib markii uu ka dhacay qaraxa soddon sargaal oo ka mid ah saraakiishii nidaamkii bashaar al asad ayaa lagu xidhay dalka lubnaan wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysay lawadhada lubnaaniyiin ayaa sheegtay in waxaa loogu yeeray booliiska caalamiga ee interbolka ay ku amreen xukuumadda lubnaan inay soo xidhaan agaasimihii hore sirdoonka ciidamada cirka ee suuriya jamiil al xusein arrintan ayaana ku soo aadaysa xili ay soo shaacbaxday in maamulka lubnaan ay xidheen soddon sargaal oo ka tirsanaa xukuumaddii bashaar al asad ee xukunka laga tuuray sideedda bishan disembar saraakiishan ayaana dhuumaaleysi ku soo galay dalka lubnaan balse waxaa gacanta ku soo dhigay laamaha ammaanka ee dalkaasi kadib markii uu dhacay nidaamkii mujrimka ahaa ee bashaar al asad waxaa firxaday dhammaan mujrimiintii nidaamkiisa ka tirsanaa iyagoona hadda naftoodu laa goobbay ku aaminaan wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan ayaa buuqanaya waddanka shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabaan ayaa wuxuu maalinta beriyaa booqasho ku tegi doonaa magaalada caasimadda waa dalka shiinaha ee beijin si halkaasi ugala kulmo dhigiisa shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan ayaa wuxuu maantuu talaadaha sheegay in xidhiidhka ka dhexeeya labada xukuumadood ee dokiyo iyo beijin uu yahay mid aad u wanaagsan wasiirkan oo markiisii ugu horeysay booqanayo shiinaha tanii markii uu yimaadiye xafiiska ayaa wuxuu sheegay inay dusha ka saaran tahay nabadgelyada iyo xasiloonida labada waddan wararka qaar ayaa waxay sheegayeen arrimaha ugu muhiimsan ee ka dhexeeya labadan waddan uu yahay mid ganacsi talaadadii maanta ayaana shir jarayd oo uu qabtay afhayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaana wuxuu ku sheegay in diyaari u yihiin wada shaqaynta dowladda jabaan markab lagaleeya dalka ruushka ayaa ku degtay badda milatarianiyanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa waxay talaadadii maanta shaaca ka qaaday inuu quusay markab siday shixnado islamarkaana ku socdaalayay badda milatarianiyanka gaar ahaan biyaha u dhexeeya sbain iyo jazaa'ir wasaaradda ayaana waxay intaa ku dartay in markabkan uu quusay kadib markii uu qarax xoogan ka dhacay qolka matoorka ee markabka dhexdiisa iyadoona xustay in baadigob loogu jiro laba ka mid ah shaqaalaha ka shaqaynaya markabka halka la soo badbaadiya afar iyo toban ruux oo kale oo shaqaalaha ka mid ah safaaradda dowladda shiinaha ee sbain ayaana waxay sheegtay inay soo gudbinayso wixii tafaasiil dheeriya oo ku soo kordho xaaladda markabka wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla maraynaa dowladda federaalka ayaa joojisay duulimaadyadii ka bixi jiray iyo kuwii ka imaan jiray magaalooyinka kismaayo dhoobley baardheere iyo degmooyinka kale oo uu ka taliyo maamulka la baxay jubbaland in ka badan boqol iyo konton ruux oo ka bixi lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa ka baaqday safarkooda kuwaasoo isugu jira dad bukaano ah arday iyo dadyow kale oo dana muhiim ah ka lahaa muqdisho iyagoo ku sugan madaarka kismaayo ayay ka warrameen dhibaatada halkaasi ku haysata iyo saameynta ay ku yeelatay xayiraadda la saaray nima yahow annaga halkii saac iyo barkii baan ayroboorka soo galnay anugu ninkaas jaban oo biixida ka jaban aan nahay kismaayo afar beri baan dhex yaallay nimankii halkaa joogay kismaayo waxay yidhaahdeen shala waxba kama qaban karna gacantaan gacantii waa barartay wakaa xaquuqda bini'aadanka in lagu ciyaarana ma aha haddana waxaan maraynaa lix saac oo maalmeed cid kharashka naga bixinaysa ma leh cid wax noo qabanayso dowladoo annagana saaciidaynaysana ma leh jeebkanaga iyo waxaan isticmaalaynaa annaga nafsadannada iyo lafahanaga annagoo inta ayada isticmaalayno baa haddana gaadiidkii inta nagala xayiray baa halkaa go'doon ku nahay arrintaas marka inayna qabato waa ka xunnahay waxna qaban karana ma ahan garoonka saaka waxaa soo galnay hal saac ay barsooaniba waxaan rabnay eh, aniga shil gaari baan galay kismaayo waxbaa laga qan waaye marka xamar baan rabnay inaan diyaaradda raaco si xagga aan- aan aan daawo ugu doonto kismaayo waxay dhan waxba laga micnaha eh, kaama qaban kareen ma garata xamar baan rabnay inaan daawo u doonto ilaa saaka ilaa hadda me airboortka fadhinaa waxaan imanna waxaa la ii sheegay diyaaradda inaysan jirin maanta ma garata warka marka waa anna tabcaan baan ahay kaadada xataa silaca iga socotaa tabcaan baan ahay ma garata beri afar beri weeye gaaraa igu dhacay anoo laami taagan gaari baa igu dhacay ma garata afar beri asaan ahay afartaa beri saalaha kismaayo o dhan waa ku wareega ma garata joognaa garoonka kismaayo waxaan ka mid nahay raggaa dadkaas maaragtay shacabka ah ee sugayay inay maaragtay ka dhoofaan garoonka waxaan nimay garoonka labayo tobankii saac oo subaxnimo gaar ahaan anigu waxaan waday odagaan xanuunsan oo maaragtay muddo xanuunsanaa waayeelka ah isbitaalladii kismaayona waxba looga qaban waayey dhakhaatiirtiina ay nagu wargeliyeen in maaragtay caasimadda la geeyo markii aanu maaragtay diyaargarownay ee aanu maaragtay tigidkii iyo wixii dhaqaale ah oo meesha aan ku tegi lahayn aan helnay oo tigidkii aan soo goosannay yaa wax eraboorka aan nimaannayba waxaana la yidhi een, wax diyaaradoo maanta soo degaysa ma jirto maxaa yeelay waa la xayiray xayiraad baa la saaray maamulka maaragtay een, muqdisho ayaa xayiray marka taas annagu dhibaatay nagu tahay waxaan nahay dad shaciba waxa aan ka warhaynin dad masaakiina oo islaama in anagii maaragtay oo is maaragtay isxilqaanay oo dadaalkeenna wadanno oo danteenna oobsanayna in maaragtay caqabadna lagu noqdo oo maaragtay dadkii xanuunsanaa ee dhaawaca ahaa ee maaragtay ee waayeellada ahaa in maaragtay xaqooda lagu tunto taas islaamnimo ma aha do- dadku waa dad islaama maanta ani safaraa u socda weli aabbahay oo dhinta taxsiyaa u socday in maxaa dhiji markaa elboorka soo galne laba saacoo subaxnimo soo galne elboorka ilaa haddana waa joognaa waxaa noola sheegay diyaaradii in naxalnibe waana ka xunna xashik maxmed wuxuu nagu haya qalad waaye maxaa qalad aabbahay oo dhintaan u socdaa maanta waxaas dhahay aas ka qayb gal mana ka qayb gelin waxaa nagula haya dowladda federaalka ee nagu haysa qalad waaye waana ka xunnahe inuu maanta aabbahay oo dhinta dadweyneaan ka mid nahay saaka waxaan usoo baxnay inaan baxno aan xamar ka degno dad xanuunsanaa meeshaan joogo aan wadnaa haddana waa weyne shan sac markay taar yiri wax jira ma jiraan ilaa haddana waa laanaa diyaarad inaan siyaasad noola galo annagoo shacab iyo masaakiin ah ilaa raalka ma aha mana sugaynin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم weli barnaamijka dhuuxa ayaan ku jirnaa in ka badan laba boqol oo arday ayaa ka qalin jebiyey mu'asasada tacliimiga ee al uturja faraceeda kunyabarow waxaana munaasabad ballaaran oo ardayda loo sameeyey noogu qayb galay waryaheena cabdifataax faarax diiriye warbixintan ayuuna ku eegayaa بتجويد وترتيل كما قد أوجب الرحمن ولقننا معلمنا جزاه الله من معوان مؤسسة الأترج مهدي وفي حفظي يدين لا waxay ahayd mid ka mid a munaasabadihii ugu farxadda badnayd ee aan ka qayb galo halkan waa xarunta mu'asasada al utruja faraceeda kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose بحفلتنا ومال الله تنزلت السكينة في تجمع waxaa ka socda xaflad heerkeedu sareeyo ay ku qalinjebinayaan da'yar lagu anqariyey towxiidka ah oo xifdiyey kalaamka allah casa wajalla qaarkoodna bartay culuumta shareecada halka kuwa kalena ay bilow yihiin oo ay qoraalka iyo akhrinta ka aflixeen في المرقى مؤسسة الأسرج مهدي وفي حفظي يديننا بكل قرة tirada ardayda qalin jebinayay waa in ka badan laba boqol oo arday boqol iyo labaatan ka mid a waxay xifdiyeen qur-aanka kariimka ah waana dufcada toddobiyo tobannaad halka siddeetan iyo laba arday oo ah dufcada labaatanaad ay barteen qoraalka iyo akhrinta labiyo toban ardayna waa dufcada labaatan iyo koowaad oo ka qalin jebiyey qaybta macadka culuumta shareecada ah iyo maadiga ee mu'asasada aliturja إله والقى جلاؤه منا ضرا وبيع قلوبنا حقا مؤسسة munaasabadda waxaa goobjoog ahaa boqolaal ruux oo isugu jira culimo waxgarad nabadoono waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu horkacayo waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan غيث عميم ليس ينقضع بتحفيظ القرآن لنا وللأقران تضلع فشكر ugu horayntii waxaa lagu daafuray qur-aanka kariimka oo akhrisay gabadh da'yar oo ka mid a ardayda xifdiyey qur-aanka kariimka oo lagu magacaabo xafso sikriye
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام
جمدي وفي حفظي يدين لها بقوة قر مركزها وفي الولايات أفرها intaa kadib xiriiryaha xafladda ayaa u yeeray zahro ibraahim nuur oo ka mid ah ardayda ka aflaxay qaybta macadka ee mu'asasada al uturja iyadoo goobta ka akhrisay kelimad soo dhoweyn ah oo ku socotay kasoo qaybgalayaasha xafladda مرحبا بكم أيها العلماء النبلاء والمعلمون الفضلاء والحضور الشرفاء أنتم قادة الجحافل وأشراف المحافل مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبدير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرفا فليس إكثارها فيكم بإسراف مرحبا بكم في مستهل هذه الحفلة المبهجة فنحن سعداء بقدومكم فأهلا بكم عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الأرجاء وفي الولايات أفروا ختمنا جملة القرآن بفضل إلهنا المنان ختمناه حفظناه قرانا لا بالإتقان ardayda qalin jebinaysay waxa ay u muuqdeen kuwo dareensan juhdiga ay ku soo bixiyeen macallimaadkooda muddada dheer wax soo barayey sidaasi darteed waxay jeclaysteen inay manasada uga mahadceliyaan kasoo qaybgalayaashuna la ogaadaan arrintaasi waxaana afkooda ku hadlay ardayadda lagu magacaabo juwayriye cabdulaahi أود أن أعبر لك يا معلمتي عن خالص شكري وامتناني لكل ما بذلتيه من جهد وعطاء في سبيل تعليمنا وتوجيهنا لقد كنت لنا أكثر من معلمة كنت رمزا للصبر والتفاني والحب الذي لا حدود له أتعبناك بالصراخ وأسباب الضجر وأنعشتنا بحلمك فيا ويح نفسي لو كنت أقول الشعر أو كنت ممن يحسن صياغة النثر شكرا معلمتي فلكم تمنيت وصول هذا اليوم المعتبر فلكل الحضور تحفو لنا وكأننا العبر فلولا الله ثم أنت يا معلمتي لم يكن لنا في المحافل الأثر كنا اسألوا الماضي عنا كيف كان الهم فينا يوقظ الأرواح منا markan waxaa la gudagalay mikrofoonka lagu soo dhoweeyo kasoo qaybgalayaasha xafladda ee isugu jiro qaybaha kala duwan ee bulshada kanina waa sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo dardaarano muhiima u jeediyey mu'asasada al uturja ee martigelisay xafladdan qalinjebinta ah oo dhif iyo naadirka ah iyadoo kale marka loo eego cadadka carruurta qalinjebinaysa iyo waxa ay ka qalinjebinayaanba
ilmaheedaas marka laydinku aaminay haadihi alamaana in la guto waa dardaarmaya wayna adag tahay ammaanada in la gutaa oo ilmaha la shucuurkooda iyo dareenkooda iyo akhlaaqdooda iyo tacliimtooda si wanaagsan in wax loo baro oon la ihmaalin ama aan eh, ilmihii waxbaristoodii aan- inaan laga gaabinin oo juhuud lagu bixiyo iyo in la ilaaliyo jirkooda in la ilaaliyo oon dhaawac loo geysanin iyo dhibaato tarbiyadooda in la ilaaliyo iyo akhlaaqdooda oo ubad tarbiyaysan oo akhlaaq leh ay shaarica noogu yimaadaan iyo masaajidda cilmigii wuxuu u baahan yahay in lagu tarbiyoobo oo qofka uu wax ka bedelo dhaqankiisa iyo in lagu cibaadaysto ilaahay loogu dhowaado cilmigaaga oo alla kugu xiro iyo in lagula mucaamilo dadka lagula tacaamulo suldaan may oo afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellaha hoose injineer awgaab oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed nabadoon cilmi iyo suldaanka beesha habargidir ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi suuley ayaa iyagana ka mid ahaa marti sharafka ka soo qayb gashay munaasabadda qalinjebinta ah maanta waxaan goobjoog u nahay farxad aad iyo aad u weyn aan la soo koobi karin waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka sida ay nooga farxiyeen allah uga farxiyo macalimiinta iyo ardaydoodaba waxaana la idin rabaa waxaad barateen inay idinka muuqdaan hadduu qofku uu noqdo waa la baray waxna kama hayo official waa bilaash waa naftaadaad ceebaysay waalidkaagaad ceebaysay macalinkaagaad ceebaysay waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal intaas oon ka sii wadno weeyaan intaan oon taqwo ilaahay ku darno weeyaan arrintu wax kasto ayagaa nooga hor insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gaala hadday aragto waxaan ayadaaba iska dareersan doonta haddii aan leedno xaflad aada u qiimo badan oo runtii maanta shucuurka dadka uu aada iyo aada u kacsan yahay siiba shakhsiyaddayda iyo dad badan oo aan dareemayo inay iga sii daran yihiin runtii waxaa dhab ah waxa laga malayn karo meesha tan iyo xafladda ka socota waxaa ogaan kara dadka jooga laakiin dadka bannaanka joogaay ma ogaan karaan mucallimiinta juhdiga badan ku bixisay iyo maamulka aad bay u mahadsan yihiin ayaguna jawiga xafladda iyo habsami socodkeedu wuxuu ahaa mid la jaan qaadayay humuumta ummadda iyo farxaddeeda inkastoo ardaydu da ahaan ahaayeen kuwa yar haddana waxay la socdeen waaqica shaam iyo khazah ee murugada iyo farxadda kala xambaarsan gumaadkii falastiin ka dhacay markuu gacal kunaafoobay guri cad markaan goglanay oo nabad ku geeraarnay gambaleelku markuu yeedhay hadday gurato neefteenu gurmad haddaan nagala helin soogunnimo maaha godob ilaahay inaan galnay soo la garan maayo goobtii ehel qose markii gunud cagaara loo keenay gabanadii aan dhalnay markii gaajo laga dhowray godob ilaahay inaan galnay soo la garan maayo وإذا فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس فمن باب أولى أن تفرح كل الأمة لفرحة أهل الشام نفرح ونبتيج لكل أسير يكسر قيده بعد أن قضى دهرا في سجون الضغاة البغاة نعم نفرح ونحن نعلم أن للحرية ثمنها وأن الثمن باهظ فنحن أمة واحدة جمعنا الإسلام والدم وجمعنا في هذا العصر الألم والمحنة والقهر فها هي اليوم دمشق تعود لأهلها دمشق بن عساكر دمشق الذهبي والمزي وابن كثير نفسه واحتوى الصمت أنجمه وسوالي يوزني ما لدنياك معتمة أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة markan waxaa loo gudbay qaybta hadiyadaha iyo shahaadooyinka la siinayey xufaadda qaybta machadka iyo ardayda rawdada waxaana ugu xiisa badnaa afar wiil oo la siiyey min kitaab magacyadoodana lagu daawacay boqol dollar iyo agabyo kale iyo gabdho kow iyo labaatan ah iyaguna la siiyey garaam dahab ah kitaab magacooda lagu xardhay iyo hadiyado kale waxayna abaalmarinta gaarka ay ku mutaysteen inay dhowreen musxafka qur'aanka kariimka sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga shabeellaha hoose oo ka mid a martida ka soo qayb gashay munaasabadda ayaana guddoonsiyey waxaa soo kale la abaalmariyey laba ka mid a macallimaadka wax ka dhiga mu'asasada aluturja kuwaasoo uu maamulka mu'asasadu ku tilmaamay inay la yimaadeen dadaal ballaaran iyo daacadnimo la xidhiirta waxbarista ubadka lagu aaminay
تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa goobta ka jeediyey kelimad la xidhiirta fadliga qur'aanka ah iyo barashadiisa nabi maxamed sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi ina mima yalxaqu lmu'minu min camalihi waxasanaatihi bacda mowtihi cilman callamahu wanasharahu wawaladan saalixan tarakahu wamusxafan warahahu waxa weeyaan waxyaalaha haleeli doona qofka markuu dhinto oo xagga xasanaadka ah waa cilmi uu dadka baray dadka waxa la barana waxaa ugu fiican kalaamka ilaahi subxana wa tacaala waxaa kaloo u soconaayo welad saalix ah oo markuu dhinto gadaashii usoo ducaynaayo weladkana goormuu saalix noqonayaa awalan waa markii ilaahi subxana wa tacaala kitaabkiisa la baro oo lagu tarbiyeeyo ayuu saalix noqonayaa ikhwaanii fillaah qur-aanka akhrintiisa iyo ahalkiisa fadliga ay leeyihiin laguma soo ogeegi karo hal maqaam keliya ah culammadana horey waa u sheegeen nabi maxamed sal alla alay wasalam wuxuu yidhi tacallamuu suurat albaqara fa ina akhdahaa baraka wa tarkahaa xasara walaa yastatiicuhaa albadala barta suurat lbaqara barta qaadashadeeda suura baqara oo la bartaayo waa barako haddii laga tagana waa shallayto shayaadiinta iyo saxaradana waxaa weyaan qofkaasi awood uma yeelan karaan guryaha waxaa la rabaa in lagu akhriyo dad badan oo maanta mugta la daalan oo la dhibaataysan shayaadiin iyo saxaro daawadooda waatan guryaha lagu akhriyo hana la badiyo
كيف كنا اسألوا الماضي عنا كيف كان الهم فينا يقض الأرواح منا كالجبال كم سهرنا من mu'asasada aluturja ee daraasaadka islaamiga ahi waxaa sanadkii laba kun sagaalkii laga furay degmada hiilwaa ee magaalada muqdisho waxayna leedahay sooyaal iyo khibrad la siman shan iyo toban sano waxayna leedahay ilaa afar qaybood oo muhiim ah oo kale ah qaybta farbarka carruurta yaryar qaybta xifdinta qur'aanka qaybta macadka culumta shareecada ah iyo maadiga ah iyo qaybta dumarka waaweyn miisada iyo tilmaamta ay kaga soocan tahay mu'asasaad badan oo tacliimi ah oo ka furan wilaayaadka islaamiga ah kuwana ay kala mid tahay waa iyadoo macallimiinta iyo maamulka mu'asasada aluturja ay dhammaantood haween yihiin waxayna xarumo ku leedahay magaalooyinka kuunya barow ee shabeellaha hoose iyo jilib oo gobolka jubbada dhexe ah
نبع بذل وعطاء سقاه الله إلينا والرفاق بعدهم لا لا يضاق هكذا كل تلاق بعده يأتي الفراق هنئونا جددوا الأفراح فينا إن صدق الحب منكم يحتوينا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka xalqadeedii tobanaad waxaa halkan ka soo jeedinaya ditor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد Eh, insha allahu tacaala waxaan kusoo guda jirnay vitaminaadkii ku milmaayay biyaha ama water solable vitamineska loo yaqaanay eh, waxaan soo qaadanay si guud eh, b groups oo vitamin b groups dhammaantood ayaan soo qaadanay groupka b ee vitaminada ay ka kooban yihiin insha allahu tacaala waxaan soo sheegnay inaan u qaadan doono vitamin vitamin insha allahu tacaala caawa waxaan qaadan doonaa vitamin b one oo loo yaqaano thiamin kaasoo ka mid ah vitaminaadka ku milma biyaha oo insha allahu tacaala wax badanna jirka bani aadamka faa'iido u leh wax badanna mataqaanaa n uu ka hortagayo cuduro ah oo soo galo hadduu yaraadana dhibaatooyin la imaan kara runtii marka ee b complex ama vitamin b one vitamin b one oo loo yaqaano thiamin wuxuu ka mid yahay vitaminada ku milma biyaha ee muhiimna u ah bani aadamka khaasatan dheefshiidka iyo carbohydrateska inuu u bedelo sokor inuu u bedelo oo mataqaano dheefshiidkaas uu ka qayb qaato sidoo kale wuxuu muhiim u yahay si gaar ah shaqada systemka neervaha ama habdhiska wareega dhiigga ayuu faa'iido weyn uu u yahay waa dawooyinka neervaha loo isticmaalo run ahaantii ayuu ka kooban yahay runtii marka faa'iidooyinka uu u leeyahay dadka bani aadamka ah waxaa ka mid ah kow wuxuu bedelaa carbohydrates wuxuu bedelaa energy ayuu u bedelaa na tamartii ayuu dhaliyaa sidoo kale wuxuu muhiim u yahay cudurka beriberiga la yidhaahdo kaasoo ka yimaado haddii oo b one kan uu jirkaada uu ka yaraado inuu ku yimaado cudur la yidhaahdo beriberi la yidhaahdo inuu qofka ku dhaco kaasoo ka yimaada b one deficiency ama mataqaana haddii qofka uu b one uu ku yaraado marka wuxuu ka hortagaa cudurkaas qofka inuu ku yimaado iyo aad iyo aad uga hortago sidoo kale wuxuu qofka u caawiyaa ama uu ka hortagaa habdhiska neerfaha si guud nervio systemka ayuu firfircooni geliyaa ayuu mataqaanaa oo aad iyo aad wax uga qabtaa Eh, sidoo kale eh, wuxuu ka shaqeeyaa inta badan shaqo ka qabta mucous membranes waxa la yidhahdo xuubka xuubka khafiifka ah ay dadku leeyihiin ama xuubka afka ama meelaha jilcsan laablaabantyada ayuu aad iyo aad wax badan uga tara sidoo kale wuxuu ka caawiyaa dadka xagga dheefshiidka dheefshiidka kaalin weyn ayuu ku leeyahay vitamin b one sidoo kale wuxuu bixiyaa awoodda murqaha murqaha ayuu awoodda siiyaa dhaqdhaqaaqa ay ku shaqeeyaan Eh, sidoo kale wuxuu aad iyo aad u shaqo gaar ah uga qabtaa eh, wadnaha eh, maskaxda caloosha iyo mindheerada ayuu si fiican shaqooyin badan ugu qabtaa sidoo kale wuxuu ku lug leeyahay macdinta biyaha ka qayb qaadashada ee dhismaha macdinta jirka ayuu aad iyo aad kaalin weyn ugu qaataa Eh, sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa eh, na- murqaha iyo maskaxda iyo wadnaha iyo caloosha iyo mindheerada ayaa mataqaanaa inta badan kaalimo weyn uu ku leeyahay mug ah Eh, halkee laga heli karaa ama sourcekiisa eh, vitamin b one eh, halkuu ku jiraa Eh, si guud waxaa laga helaa dhammaan miraha ama dalaga oo ka baxa beeraha dalkeena ayaa laga helaa Eh, hadday ahaan lehed qamadidii hadday ahaan lehed misagadii hadday ahaan galleydii dhammaan dalaga waxaa la isku yidhahdo dhan wuu ku jiraa Eh, hadday ahaan lahayd digirta wax kastoo dalag ah ayaa laga helaa Eh, sidoo kale waxaa laga helaa een, kelida eh, yacni digirta oo sida kelida oo kale u samaysan nooca guduud ah loo yaqaano ayuu aad ugu badan yahay waxaa sidoo kale laga helaa eh, dhanka hilibka ama xoolaha xaggooda een, xagga beerka ayaa inta badan uu ku badan yahay oo aad iyo aad looga helaa ama uu soo saaraa Eh, sidoo kale dhammaan cuntooyinka yacni uu ka kooban yahay hilibka qaybihiisa kala duwan ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa eh, peanutska ama lowska ayaa aad iyo aad loogu helaa sidoo kale caanaha xoolaha meel kastoo ay ka yimaadaanba dhammaan waa laga helaa insha allahu tacaala Eh, xagga eh, fruitska ama khudaarta waxyaalaha laga hela waxaa ka mid ah orangeska ama liinta aadaa looga helaa waxaa kaloo laga helaa potatoska Eh, aad baa looga helaa bataataha noocyadiisa kala duwan midka oo macaanka ah guduudka iyo nooca kale intaba waa laga helaa haddii marka eh, b one deficiency oo dhaco vitamin b one hadduu qofka ku yaraado maxaa la dareemaa waxaa la dareemaa eh, wareegga dhiigga qofka inuu hoos u dhaco si guud eh, habdhiska wareegga dhiigga ayuu aad iyo aad ugu qayb qaataa hoos u dhac ayaa ku imaanaya waxaa kaloo imaanaya eh, qofka eh, gacmaha iyo cagaha inay noqdaan baraf mar kastaba ay qaboobaan ama mar kasta ay kuleel noqdaan waa laba laba iska soo horjeeda qaboob iyo kuleel oo joogto ah oo gacmaha iyo lugaha labadaba mid ka mid ah ayuu arki karaa qofka ama qaboobkaa joogto u noqonay ama kuleelka ayaa joogto u noqonay labadaas haddii laisku arko vitamin b oneka kugu yara ogow Eh, sidoo kale een, s- biyaha jirkaada uu soo saarayo ayaa aad u yaraanaya ama hadday noqoto kaadi ama hadday noqoto dhidid intaba way yaraanayaan waxaa hoos u dhacaya miisaanka qofka ayaa hoos u dhacay waxaa kaloo qofkan uu dareemaa eh, labolabo ayuu dareemaa ama abititeka inuu ka haro wuxuu kaloo dareemaa qofkan warwareer xagga maskaxda ayuu dareemaa Eh, ugu dambeyntii maskaxda xusuusta inuu qofkan lumiyo ayuu dareemaa immunityga ama awoodda oo qofka ay lunto oo tabardari guud oo awooddi meesha ay ka baxdo cudurro badanna uu u noqdo halis eh, inay ku dhacaan eh, inuu khatar u galoba eh, cudurka thyroidka la yidhahdo sababtoo ah immunityga hadduu hoos u dhaco waxaa dhici karta eh, dhammaan thyroid diseaseska eh, inay ku dhacaan qofkaas waxaa kaloo la arkaa een, hoos u dhac xagga maskaxda qofka inuu dareemo depression eh, hurdadaba inay ka tagtaba eh, inuu dareemo Eh, cudurrada ku dhaca wareega eh, wadnaha ama cardiovascular diseaseka inay ku yimaadaan ama xididada wadnaha inay weynaadaan ama wadna garaac badan uu qofka arko ama neefta oo dhibta eh, murqaha oo dibca mararka qaar qalal qofka inuu arko matagga inuu ku bato een, barar inuu dareemo jirkiisa eh, xanuun murqaha inuu dareemo isla markaas So, marka intaas iyo mataqaana kuwo lamid ayaa lagu arkaa Eh, dadka marka b one deficiency eh, khatarta ugu jira ayaan rabnaa hal ilaba inaan ka sheegno insha allahu tacaala haddii vitamin b oneka uu kugu yaraado ama dadka khatarta ugu jira ama musharaxiinta u ah ayaan sheegaynaa ilaahay hadduu qadaro Eh, waxaa ka mid ah dadkaas eh, haweenka uureyda leh sida aan soo sheegnayba eh, b one hadduu yaraado vitamin b one haweenka uurka leh eh, dhibaato badanaa imaan karta ama ilmihii inay soo dilmaan ama ilmihii inay ku dhashaan bilo dhiman ama calaamaad iyagoo leh oo mataqaana aan caadi ahayn inay dhashaan intaba way keenayaan waxaa kaloo khatar ugu jira een, dadka xanuunada raaga qaba muddo xanuunsanaa khatar badan ayay ugu jiraan Eh, dadka aan isticmaalin cuntooyin isku dheelitiran oo markaasi had iyo jeer aan isticmaalin waxay arkaan iska cuno aan u fiirinaynin ba cuntada nafaqo inay leedahay inaysan lahayn dadkaasna khatar ayay ugu jiraan dadka alcoholismka alcoholada isticmaala ama mataqaanaa oo balwada leh ma inta badan khatar ay ugu jiraan dadka een, ah, inta badan eh, yacni isticmaala daawooyinka oo kaadibadayaasha ah ama ama jirka biyaha ka soo saara dadka isticmaalana khatar badan ay ugu jiraan haddii marka uu bato dhanka kale ama uu b one qofka uu ku bato muxuu dareemaa overdoskiisa muxuu dareema muxuu dareemaa wadnagarac zaa'id ah inuu qofka arko low blood pressure pressureka inuu hoos u dhaco ama wadnagarac aan caadi ahayn inuu qofka dareemo madax xanuun joogta inuu dareemo eh, calaamaadka xasaasiyadda inuu qofka dareemo ee tabardari guud inuu dareemo warwareer inuu arko labalabi inuu arko caloosh inay xanuunto iyo shuban inuu dareemo ugu dambeyntii marka inta laga qaadan karo marka daily intega vitamin b one ka inta aad ka qaadan karta ayaan sheegaynaa caruurta aadka u yaryar infantska loo yaqaano waxay qaadanayaan laba microgram per day laba microgram ayay qaadan caruurta ee, ee, afar sano ilaa iyo lix sano ilaa iyo sideed sano lixdan microgram per day ayay qaadanayaan ee, dadka waaweyn waxay qaadanayaan hal dhibic labo miligram microgram waa kuwa aan soo sheegin ogow milligram waay marka milligramka weyn hal dhibic laba milligram ayay qaadanaya uureyda iyo nuujinta waxay qaadanaya hal dhibic afar milligram sida aan soo sheegnayba aad iyo aad ayay uga baahi badan yihiin uureyda iyo nuujinta dadka kale marka loo fiirsho halqadeena halkaas ayay ku eg tahay aad iyo aad aa u mahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
hagaag shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrin halis ku ah bulshada caasimadda oo soo korortay sababteedana ay leedahay dowladda federaalka waxay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xamar oo la wareystay sheegeen in dadka qaar ay gaareen heer ay caawi diidaan ama ay gargaar deg deg ah u fidin waayaan qof dhaawac ah ama dhintay sababa la xiriira inay dowladda federaalka isaga dusha ka saari doonto wixii ka dhasha falkan arrintan ayaa keentay in dadka qaar daawadaan kuwa kalena ka dhaqaajiyaan qofkii dhiigbaxaya ama dhahaya halee caawiyo iyagoo sheegay in haddii ay korkiisa taabtaan lagu qabsan doono
magacayga waa injineer maxamed cali diiri ishugan oo hadda taagan ee, laga hadlaayo in oo aan la samaynayn wax loo yaqaano emergency response ama gurmad degdega oo shacabka xaggooda ay samaynaynin iyo cabsida la xiriirta arrintaas aan rabo inaan ka taabto waxaa maqlaya maalin dhaweed qofa xabad wiifta ku dhacday markay ku dhacday laamiguu ku dhacay dadkii oo dhan qof u dhawaadaa la waayay waana dhiigbaxaya meel halisana xabadda uga taallaa Een, dadka waxaa waaye ishi qaato waaye soomaalida especially soomaalida muqdisho waa oral society inta badan waray wax isugu gudbiyaan meeshaas qofkii ku dhacay oo la qaadi waayey isla markii magaalada dhanay wada gaaraysaa war hooy ha isku taabanin haddaad taabato qolada qolada liya forensi oo faraha qaado aa ka soo baxay farahaaga inaad taleefankaaga ka duubtid ninkaan xaaladdan uu ku jiraa inaad caawiyaan rabaa sidaas maane si kale aa ku fakanaysid iyo ninkaanoo miir sooyayso oo ku fakanaysid maane waa lagu xiraa cabbaaraa iska xirnaane hadduu ninkaas baxana waa ka daran tahaybo waxaa la rabaa in ay dadka laamaha ammaanka oo kaleeto ay dhahaan qofkan dadka walaalahooda ay isu gargaaraan qofka dhaawac hala qaado wax dhibaato ah marka imaanayaan goobaha gargaarka hala gaarsiiyo Een, inay laamaha ammaanka ay ku booriyaan raba khaasatan booliska aa la rabaa sida qofkaasi oo maalin walba uu naf u seefgareeyo laakiin hadda waxaa taagannahay ninkii oo rafinaya la duubaa waa rafinooyaa naftaa ka baxayso ma ficno bini'aadamnimo waa ninkan dadka damiirkaa ka dhintay sababtoo ninkaa maanta dad badan waxaa arkay muddo u xirnay ama bil u xirnay aabta qof ay caawiyaan ee la yidha qofkaan qofka dila sheeg ama adaad gelin ama qofkaan baaburka adaa la gediyey sheeg ama qofkii la gediyey sheeg ama adaa dhibaatadan ka dambeeyey loo hay walaal i- in dhibaatadaas ani kama dambeyn saasay iga soo ku hay haddana bil camal xabsi uu jiro inaad duubto qof gaariga ee qaad walaal i caawi kule inaad duubto oo qof kale fiis ku raajo qof kale u dirto oo fiis ku raajo wallahi arrintaas waxaa waa arrin berri qiyaamo wax lagaa weydiiyaa waana arrin ku qabsan karto maanta daad dayacdaa berrina waa waa hala yaabin haddii lagu dayacaa sababta waa waxaa hore u geysan wallaahi aniga waa la kulma inta badan waaba ku ordaaba tusaale aniga horta shil weyn lama kulmin laakiinse waxay ahaatay qof gaadiid la gadoomay ama ku rafanaa inta badan waxaa ahay dadka riskiga xataa marka mar u gala xataa marka qaar riskiga u gala oo laami inaa orod ku geeyo qofkii aan caawiyo isku dayaa laakiin horta midda labaad oo jirto horta waxaa waaye waa xagga odayaasha dhaqanka iyo soomaalida qaar kale si kale damirku u dhintan waxay tahay qofkaan marka dadka marka qaar horta dadka way ka cararayaan waxaa waa qaarkood
nafsadiyada waa nafsadiyada kuwa inaad tacaadi waa qaadaa qofka la hataa la dildilo qofka adaa disha tay leena hataa oo dhaxda ku sii dhimanayo waa qaadaa ani ma dilin mootada meesha baakiba qofka waxaa leeyahay dhibka uu soo gaaray ilaa amba kaamir laga soo baaraan booliis oo imaanayo qofkaas waa ka haddii badbaadisa ay ku jirto dhiigga taa uu shubaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
الله وبركاته